بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تبارك وتعالى درسك التضبعات وهو نقضي وقت الإفطار وآدابه waktiga maanta o dhan qofkii hadduu soo soomanaa oo waxyaalihii aynu soo sharaxnay uu soomkiisa ka ilaaliyey oo wixii soomkiisa burinayay iyo wixii nusqaaminayay buu iska ilaaliyey haddii qoraxdii ay dhacday qaabka uu marka u afurayo waktiga la afurayo aadaabta uu leeyahay waxyaalaha sunankaa oo loo baahan yahay inuu la yimaado ayaanu ku sharaxaynaa darsiga waana darsigii toddobaad oo silsiladda soomka ka mid a waxaad ogaataa akhi lmuslim waqti almuslima annahu idaa garabat ishams qoraxdu hadday dhacdo faqad afdara asaa'im kii soomanaa waa afuray liqowli nabiy sala allahu calayhi waali wasalam nebiga qowlkiisa u daliila uu nebigu yidhi idaa aqbala alleylu min haahuna وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم أخرجه الإمام البخاري ومسلم عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عنه حديث كان وحي لو أديي ونبه إليه إذا أي وقت لي إذا أقبل الليل من ها هنا waxagga bariga markuu habeenku kaa soo qaabilo oo mugdigu ka yimaado oo qoraxdu markay sii dhacayso xaggan bariga qoraxdu ka soo baxday waxay noqonaysaa mugdi bay soo noqonaysaa wa adbara annahaaru min haahuna maalintiina u dhabar jeediso galbeedka meesha u dhacdo oo maalinta iftiinkeedii xaggaa kusii dhammaanayo wa garabat ishamsu qoraxdiina ay dhacdo shardigu marka waa qarabat ishams qoraxda inay dhacdo oo godka gasho nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ma oran ha afuro kii soomanaa faqad afdara asaa'imu faqad waxaa xaqiiqa afdara wuu afuray maadi baa laga cabiray wuuba afurayba ay soonka waktigiisii waa dhammaaday wy maalintaasi waa kuu dhammaatay faqad afdara saa'im kii soomanaa waa afuray ee wakti dambe oo uu sii wado oo hadda uu yidhaahdo wakti baan kusii daraya ma harin wa waa dhammaatay maalinta ilaahayna waxa uuna yidhi summa atimu siyaama ila alleyl habeenka ilaa waktiga laga gaaro ee qoraxda dhacdo maalintii o dhan baynu soomarayn ila alleyl waxaa la gaaraa hameyn markay qoraxdu dhacdo qoraxda hadday dhacdo marka waa dhammaatay xadiidkaas marka ayaa sariixiyey waktiga ifdaarku waa idaa garabat ishamsu qoraxdu markay dhacdo maqribkaa la addimaya waana la afuraya xukunkiisu waa ka waktigiis laakiin waxaan ogaanaa afurka la afurayo sunan buu leeyahay aadaab buu leeyahay yanbagi almuxaafadatu caleyh waxa weeye calaa dalik in la xifdiyo oo lagu dadaalo ay aada iyo aada u habboon tahay nebiguna aada iyo aada ugu dadaalay ummadana faray aadaabtaas marka ayaynu wax ka sheegaynaa kow midda ugu horraysa qolka koowaad waxa weeye tacjiilu lfidr in afurka la dedejiyo waxa uu keenaa khayr badan buu soo jiidaa yajlibu lkhayr khayr ma doonaysa akhilmuslim waftalmuslima afurka dedeji qoraxdiga soo jeeda cun ma aha qoraxda markay dhacdo ha sii sugin inta aasku madoobaanayo inta xidiguhu soo baxayaan ha sugin ee afur mar haddii adinkaada allahu akbar naqashid horay ka afur maxaa u daliila liqowli nabiyi sala allahu alayh waali wasalam nebiga qowlkiisa u daliila laa yazaal laa yazaalu annaasu bikhayrin laa yazaalu kama zuulayaan annaasu dadkii bikayrin khayr inay ku sugan yihiin ilaa goorna maa cajalu lfida inta ay afurka dedejinayaan rawahu imaamu bukhaariy wa muslim isaga oo ka warinaya can sahl bni sacd radia allahu canhu saxaabigaa jariirkaa wariyey xadiidkaa marka wuxuu inoo sarixiyey oo nebigu inoo sheegay inay dadkii khayr fara badan ku sugan yihiin inta ay afurka dedejinayaan suxuurtana inay dibdhigayaan waa soo maray marka suxuurtana la dibdhigo afurka oo la dedejiyo khayr fara badan baa laga helaa laakiin afurka oo dib loo dhigo oo lagu sameeyo dibudhac waxa weeye ma fiicna oo wax wanaagsan ma aha marka waa tacjiilul fidr afurka in la dedejiyo midda labaad tacjiilu lfidri huwa itibaacu sunna sunihii oo la raacay wey leanno nebigaa yidhi laa yazaalu ummat laa tazaalu ummatii ummadaydu kama zuulayso waxa weye inay raacanta inay raacsan yihiin calaa sunnati sunnahaygii inay ku taagan yihiin ilaan goormayna ka zuulaynin maa lam tantadir waxa weeye bifidriha inta aynan afurkooda la sugin annujuum inta xidiguhu soo baxaya macnaha ummadaydu sunnahaygii bay ku taagan yihiin xagga afurka inta ay afurka dedejinayaan oynan xidigaha la sugin leanna yahuudda xidigaha la sugi jiray ma fiicna marka in lagu daydo waa in sunnihii nebigala raacaa rawaahu ibnu xibbaan ayaa ku wariyey fi saxiixi sheekh albanina wuxuu ku saxiixiyey waxa weye saxiixi tarkiib ayuu ku saxiixinaya oo waa xadiis saxiixa marka sunnihii nebiga oo la raaco ayaa ka awleysan in waxa weeye wax kale oo dhan la daymoodo marka khayr fara badan baa laga helayaa sunnihii nebigaana ku sugan in la dedejiyo weeye afurka marka saddex tacjiilu lfidri afurka oo la dedejiyo huwa mukhaalafatu lyahuud yahuud oo la khilaafay wey wanasaara nasaara oo la khilaafay leanno nebigaa yidhi calayhi salaatu wassalaam waxa weye laa yazu laa yazaalu laa yazaalu diinu diintu ma zuulayso daahiran inay mid muuqato oo daahira tahay oo diinku diinteena islaamku mid muuqata oo dadku ku camal falayaan oo wanaagsan inay tahay maa cajala annaasu alfidra intay dadku dedejinayaan afurka lianna alyahuud waannasaara yu'akhiruun yahuud iyo nasaara dib bay u dhigaan ha ku dayanin marka uu dib ha u dhigi ee ku daya nebiga calayhi salaatu wassalaam oo wuxuu nebigu waa dedejin jiray ee adiguna dedeji rawaha abu daawuud baa warinaya xasanahu sheekh albani raximah allahu tacaala fi sunani abi daawuud ayuu xasan kaga dhigay can abi hurayrata radi allahu canhu baa lagu yiri afar waxaynu ka qaadanaynaa oo aadaabtiisa ka mid ah alfidru qabla asalaati in la afuro salaada intaan la tukan oo marka la adimo intaan salaada loo istaagin in la afurada wanaagsan bayna aladaani waaliqaama saas weeye sunnihii nebiga calayhi salaatu wassalaam macnaha in cunto loo fariisto oo la casheeyo oo salaadii tagta ma aha laakiin horta in la afuro oo biyo iyo timir iyo wuxuu la cabo oo qofkii wuxuu ku afuro kabacdi salaada loo istaago marka alfidru qabla asalaa sidrigu wuxuu noqonayaa qabla asalaa can anas radi allahu canhu qaala waxau yihi anas ibn malik ayaa waxau yihi kaana sala allahu alayh waalih wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa yufdiru mid afura oo ku afura calaa rutabatin timirta qoyan weeye oo curdankaa oo markaa la soo gooyay oo biyaha leh qabla an yusalli intuuna tukan fa in lam yakun rutabatun timirtii rutabkaadi haddii la waayo waa inteena timirtu ayna weli si fiican u bislaano ay cusub tahay wey fatamaraatun timir ayuu ku afuri jiray hadduu rubabka waayo timirtuna waa markay waxa weye caadiga tahay oo soo go'do oo waxa weye ay muddo tiilo ayaa timir timirta caadiga hadda aynu naqaan fain lam yakun fain lam takun tamaraatun hadduu timir waayo xataa xasawaatin min maa waxa uu qurqurin jiray biyo ayuu qurqurin jiray rawahu imaamu axmed wa abu daawuud waxasanahu sheekh albani raximah llahu tacaala fi irwaai alqaliil wa fi saxiixi aljaamic asagir ayuu xasan kaga dhigaya haddaba wuxuu xadiidkaa ina tusayaa inay sunnuhu tahay in la afuro qabla asalaa intaan salaada loo istaagin wakadalika sidoo kale in lagu afuro rudabaan hadii la helayo rudab timirta rudabka haddii la waayo timir lagu afuro haddii la waayo biyaad qurqurinaysaa markaa kabacdi inaad salaadii baad u istaagaysaa shan waxa weye tacjiilu lfidri afurka uu la dedejiyo waa waxa weye waa akhlaaqu alambiya waa nebiyada sunnahoodii iyo dabeecaddoodii iyo wixii looga bartay oo nebiyada laga dhaxlay nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam talaatun saddex waa min akhlaaqi nubuwa waa waxyaalihii nubuwada iyo waxa weye wanaagga nebiyadii ay samayn jireen oo waxa weye looga dayanaayo maxay yihiin saddexdaa tacjiilu lisbaar afurkoo la dedejiyo wa taakhiiru suxuur suxuurtoo la dib dhigo wa wadcu lyamiin gacanta midigtaa oo la saaro la duldhigo cala shimaali bidixda fi salaati salaada waa marka la taagayo oo qiraada la akrinayo oo xabadka la saarayo gacmaha qaabka laisku saarayo xadiidkaa waxaa werinaya imaam doorani ayaa filkabiir ku werinaya can abi dardaa buu ka werinaya waana xadiid saxiixa sida sheekh albani ku cadeeyey saxiix aljaamic sagiir haddaba inaynu ku dadaalno inaynu afurkii ku raacno nebiga calayhi salaatu wassalaam oo sunnihii nebiga raacno ayaa aad iyo aad muhiim u ah barakada iyo wanaaggaa faraha badan baynu ka helin mida aadaabta lixaad waxa weeye ducadu waa mustajaabo in la ducaysto oo ilaahay la baryo cinda alisqaar iyo waxa weeye soonka oo dhan in ilaahay la baryo baa wanaagsan waa shahru lmaqfira waa shahru tawba ilahay baa yidhi waidaa saalaka cibaadii canii fa inii qariib ujiibu dacwata daaci idaa dacaan falyastajiibuu lii waliyuminuu bi lacallahum yarshuduun marka aayaddaasi waxay ku dhex jirtaa aayadihii axkaamta soomka ducadii baa layna amraya inaynu ilaahay barino bisha ramadaan oo dhan waa bil maqfire iyo dembi dhaaf marka ilaahay in la baryo ayaa loo baahanya wuxuu yihi nabiga calayhi salaatu wassalaam talaatu dacawaatin saddex baryo waa mustajaabaat ilaahay waa ajiiba ay saddex wakti ama saddex jeer oo dadku wax baryaan ama saddex qolo ducadooda ilaahay waa ajiiba dacwatu saa'im qofka saa'imkaa ama marka ha xilligu afurayo ha baryo ama xilligu soomana ha baryo maantao dhane waa inuu ilaahay baryo wey ilaahay waa ajiibaya wa dacwatu lmadluub kan la dulmiyey oo dhibaatada loo geystay oo dulmiga lagu sameeyey dacwadiisa ilaahay waa ajiibaa baryadiis qofka daalimkaa qofkii miskiinkaayo uu dulmiyey almadluub waa kan miskiinkaao la dulmiyey oo dhibaatada loo geystay wa dacwatu lmusaafir kan musaafirka oo safarka ku jirana ilaahay waa ka aqbalaa bayhaqi baa warinaya can abi hureyru ka warinaya sheekh albani wuxuu ku saxiixinayaa fi saxiix aljaamic sagiir ayuu ku saxiixinaya haddaba waxaa loo baahanya in ilaahay la baryo nebigana calayhi salaatu wassalaam duco wanaagsan baa ka sugnaatay markuu afuro ilaahay buu baryi jiray marka ducada ugu fiican oo ilaahay lagu baryo waa ducada mactuurka ah oo nebiga looga dayanayo markaad afurtid oo cuntadii cuntid ayuu nebigu markuu afuro wuxuu odhan jiray markuu afuro dahaba dama waa tegey haraadkii iyo gaajadii waxa dama waa haraadk marka markii wax la cuno dee wax la cabo haraadkii waa tegaya ha ayuu odhan jiray waayo dahaba dama wabtallat alcuruuq waxa weeye calooshii cidmihii iyo gudihiina wixii yacnihii maaragtay qalalay waa qoyeenoo cuntay heleenoo waa nafiseen watabata alajru insha allah ajarkiina waa sugnaaday insha allahu tabaaraka watacaala rawahu abu daawuud waalxaakim ayaa wariyey can ibni cumar waxasanahu sheekh albani raximah llahu tacaala ayaa xasan ka dhigaya waxa weeye sunanka abu daawuud saxiix aljaamici sakiirka iyo ayuu xasan kaga dhigaya marka ducada aynu ducaysaa wanaagsan dahaba dana wabtallat alcuruuq watabat alajru insha allah ilaa marka ajirkeena inoo sug bisha ramadaan ilaahay aynu barino oo aad iyo aad baryada in la badiyo ayaa wanaagsan waa shahru lmaqfira waa shahru tawba waa shahru ducaa ilaahay in la baryo ilaahay waa noo naxariisanaya marka inaynu ilaahay barino oo aad iyo aad u badino ducada ayaa loo baahanyaa bishaa waay aadaabta toddobaad oo waxa weeye loo baahan yahay waxa weeye man afdara saa'iman falahu ajr mithlu ajrihi qofkii awoodi kara qof soomanaa inuu afuriyo oo waxa weeye adigii waa soomanay maantao dhan ajarkaagii ilaahay baa ku siinaya waxaad isku daydaa haddaad heli kadib inaad qof soomanaana afurisid ood ka faa'idaysatid si aad ajar fara badan u ishi marka qofkii maalintii ama hal qof afuriya ama laba qof ama saddex qof ama maalin walbaba qof joogteeya ajar fara badan buu helayaa oo loo qorayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa yidhi man man fadara saa'iman qofkii afuriya qof soomana kaana lahu wuxuu helayaa mithla ajrihi waxa weeye ajarkii uu qofkaani qaadan lahaay oo kale ayuu helayaa annahu laa yunqasu min min ajrihi shay min ajri saa'imi shay-an laakin kii soomanay ajarkiisii waxba laga nusqaadin maayo ilaahay baa siinaya kana ajarkiisii kana ajarkiisii siinaya rawahu imaamu axmed watirmidi wa ibnu maajah wa ibnu xibbaan ayaa werinaya sheekh albanina uu saxiixinayaa waa xadiis saxiixa oo waxa weeye saxiix aljaamic sakiirka iyo sunan tirmidi iyo ayuu ku saxiixinayaa waa xadiis sugan haddaba qofkii inuu marka ku dadaalo hadduu heli karo qof inuu afuriyo ama laba afuriyo iyo ka badanba waa arrin aad iyo aad u wanaagsan leannu ajar fara badan buu ka helayaa waana wax fiican oo aad iyo aad u fiican wey midda sideedaad wayustaxabu waxaa sunnaha oo wanaagsan lilmadcuwi an yaquula inuu yidhaahdo kii marka la afuriyey inuu u duceeyo qofkaan afuriyey ayaa sunno ah maxaa marka wanaagsan inuu yidhaahdo ducadan maatuurka ah oo nebigu ugu ducayn jiray hadduu guri cunto ka cuno akala طacaamukum alabraar cuntadiina dadka wanaagsan ha cuneen wasallat calaykum almalaa'ika malaa'igtu ha idii ducayso ha idinku sallido wa afdara cindakum asaa'imuun kuwa soomana agtiina ha ka afureen imaamu axmed ayaa werinaya wa abu daawuud waannasaa'iy wasaxaxahu sheekh albani raximah allahu tacaala sunan abi daawuud iyo sunan nasaa-i iyo saxiix aljaamic sakiiri ayuu ku saxiixinay haddaba xadiidkan waxaynu ka garanay haddii qofkii la afuriyo waxaa habboon qofkaan wanaag buu kuu sameeyey hadduu wanaag marka kuu sameeyey inaad adiguna marka wanaag ugu abaalgudid maxaad samaynaysaa markaa inaad u ducaysid inaad u ducaysid oo waxa weye ducadaa wanaagsan aada ugu ducaysid ilaahay ajar badan inuu siiyo ilaahay inuu naxariis waxa weeye dadka wanaagsan agtiisa ka afuraan oo cuntadiisa dadka wanaagsan cunaan malaa'igtu inay u ducayso marka ilaahay u bari qofkii leanna wanaag buu kuu sameeyey calaa kulli xaal marka khulaasada waxa weeye afurku aadaabtaasuu leeyahay waxaa marka aad iyo aad u habboon inay dadku ku dadaalaan sunankaas oo afurkii ay sunnihiisa waafajiyaan waktigiisana la ilaaliyo oo qoraxdu markay dhacdo horey laga afuro adinka haddaynu maqallaba inaynu hore ka afurno oo salaadii mar haddii la adimo aynu markaa afurno ayaa waxa weye aad iyo aad u habboon sababtu waxa weye in sunnaha la raaco nabiga calayhi salaatu wassalaam oo lagu daydo ajar fara badan iyo wanaag fara badan baa laga helaa iyo naxariis fara badan laakiin haddaynu sunnihii aynu ka leexanno oo hawadeena raacno oo wax innaga ina la fiican ama aynu ka soo gaarnay waxa weeye dad hore haddaynu iska qaadanno waa halaagsamaynaa xaafid ibni xajar raximah allahu tacaala wataynu ku soo marnay suxuurta markii ay dadku suxuurta ay bedeji ay hore u dhigeen afurkiina ay dib u dhigeen wuxuu yidhi markuu sharaxayey qalla fiihim alkhayr waxaa ku yaraaday khayrka dadkii liannahu khaalafu sunna sunnihii bay khilaafeen markay sunnihii khilaafeen oo bidca ku dhaceen ayaa waxaa yaraaday marka khayrkoodii waxaana batay sharkoodii iyo dhibaatadoodii sidaa daraaddeed marka ilaahay in laga baqa wanaagsan oo sunnaha nebiga calayhi salaatu wassalaam lagu dadaalo oo aan wax kala la milicsane sunnaha nabiga calayhi salatu salaam lagu dadaalo oo nebiga la raaco wallahu aclamu billahi tawfiiq